hadda waxaa la joogaa cabdulaahi faarax oo ka mid ah dadkii shiikha aerobortka lagala socoriyey ahna youth leaders amaba ninka hogaamiya dhalinyarada abubakar sadiiq maanta dadkaweynihii meesha ka hadlay ayaa cabdulaahi ku jirdhay horeyna xaafis ka noo noqon weyn inaan warays kula yeelno waagii aerobortka lagaa soo celiyey dhib badan baad ka hadashay walow aad ka hadlaysay luqada wadanka kan oo ingiliish ah marka haddaad noo soomaaliyeys maanta hadaladii aad meesha ka tiri oo aad noo soo koobtid seed u aragtaa insha allah maya waa arin fiican maanta un waxaan u sheegayay dadka qolooyinka miidiyada iyo dadka noo imaadayba in haddaan ahay dadka kamida leaderska mise dadka hogaanka oo ah dhalinyarada iyo waxyaa waxqabadka dhalinyarada maxaa la dhahaa gobolka minnesota run ahaantii waxyaalaha newska mise maxaa la dadka commentska ay bixinayaan oo may fahmin oo wararka ay meediyada marar qaarkood u sheegayeen qaarkood in ay yihiin kabadbadis iyo in lagu sii ma arkin oo maxaa la ay kusii badato tuhun dadka muslimiinta ah ee khayrka wado ma arkino iyo dadka kale run ahaantii anaga dhibaato iyo maxaa la calool xumo iyo xanuun waxaa noogu filan in maanta dhalinyaradeeni qaar ay maqan yihiin oo run ahaantii aan su-aalo anaga xataa isweydiinayno aan rabnay inaan ogaano maxaa la dhahaa geedkii meeshay ku sugan yihiin iyo waxyaalaha kale saas oo kalea marka run ahaantii dadka marka in qaar intay u tagaan miidiyada maalin walbo ay ma arkino maxaa la dhahaa ay arinkan sii buunbuuniyaan oo may fahmin run ahaantiina aynan waxba hagaajinayn laakiin wax uun sii qasayso just arrinkan waxaa waaye in maaragtay ay tahay wax na kala qaybinayo oo maanta loo baahan yahay inaan midnimo iyo inaan wada shaqayn iyo isjacayl iyo sidii ma arkin aan wax uga wada qaban lahayn ma arkin dhibaatooyinkeena dhalinyarada haysta hadday tahayba gaangiga kuwa ku biiray iyo may fahmin oo kuwo ayagoona waalidkooda la socon ma arkin oo iska maqan run ahaantii waxaan u sajasgarayay mise usoo jeediyey in may fahmin oo dadka oo miiriyada maanta dhan buuqa ku wado mise may fahmin oo miiriyada maalin walbo community kusoo kicinayaan in ay ma arkin oo u daayaan qolooyinka law enforcementga mise wadankan sharciga sharciga dadka maamulo in ay ka iskanbaaraan oo ma arkin ay ka salgaaraan run ahaantii anaga community members haddaan nahay issugan waxaa aada buu noo dhibayaa dadka waalidiintana maaa waxaan jeclaan lahayn inay masaajidka imaadaan oo may fahmin oo dadka ay culammada lasoo xiriiraan oo may fahmin oo waxaan laga wada shaqeeyo run ahaantii maanta aad baan ugu faraxsanaa in mahaday masaajidkii iyo dadkii leaderska ah ay maanta hadleen oo ay miidiyadii la hadleen oo run ahaantii hadda ka bacdin ay hadli doonaan oo arrinkan may fahmin oo unan farqu fiiq iyo cabsigelin n kusii dhamaan doonin ay noqon doonto arin may fahmin oo maxaa la dhaha insha allah si khayra ku dhamaado cabdulaahi aad baad umahadsantahay